bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka raadiyo muqdisho ee codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada warkaan idinkugu hayana waxaa ka mid a dibadbax lagu taageerayo ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalk ee soomaaliya maanta lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cabdiweli gaas oo maanta gaaray magaalada boosaaso ayaa sheegay maamulkoodu si buuxda ula shaqaynayo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda walaalahanahay ee jabuuti ayaa saldhambaal hambalyaha u diray ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaan la magacaabay mudane xasan cali khayre sidoo kale barnaamixyo lagu taageerayo ra-iisul wasaaraha cusub ayaa ka dhacay gobolka mudug iyadoo sidoo kalena laga soo dhoweeyey magaalooyinka baydhabo iyo kismaayo wararka caalamkana waxaa uu dooroon ciidamada ciraaq ayaa qabsaday garoonka dayuuradaha ee magaalada muusil oo muddo ay maamulayeen dagaalyahanada daacish waa afar iyo labaatanka februari sanada labada kun toban iyo todobada intaasina waxay ahayeen qaar ka mid a qodobada warkaan idinkugu hayo haatanna kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan dibadbax lagu taageerayo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka warkaasi waxaa noo haya nuur siciid tahliil
banaanbaxani oo ay ka soo qayb galeen boqolaal dadweynaha oo kala yimid degmooyinka gobolka banaadir ayaa isugu yimid fagaaraha taalada daldika daasoon waxaana banaanbaxani lagu taageerayay ra-iisul wasaaraha cusub oo uu soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo dadweynaha dibadbaxani ka qaybgelaya ayaa watay calanka jamhuuriyadda soomaaliya iyo sawirada madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale ra-iisul wasaare xasan cali kheyre waxaa sidoo kale banaanbaxani ka qaybgelay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xildhibaan duniye maxamed cali oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya fanaaniin saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin kale nabadoon axmed diiri iyo sidoo kale nabadoon maxamed xasan xaad oo ka mid ah nabadoonadii goobta ka hadlay waxaay ugu baaqeen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre in ay kaalinta koowaad ka dhigaan cadaaladda waxaan u soo jeedinaynaa madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo arrintaas inaad bilowgeeda yeelato inaad bilowgeeda yeelato gobolka banaadir xuquuqdiisa inaad meel u dhigto waxaan rabnaa inay la yimaadaan xukuumad taya leh oo dadka aan kala soocin oo ayaga laftooda horsood ay ka noqdaan dadka cadaaladaa deeqda dhibaatay muddo dheer ku soo jireen waxaan rabnaa horumar la taaban kara meeshaan maanta inuu ka bilowdo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda iyo amniga gobolka banaadir maxamed axmed jiri yabo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo gudoomiyihii hore ee degmada warta nabadda deeqo cabduqaadir oo banaanbaxa ka hadle waxaay shacabka iyo baarlamaanka ka codsadeen in ay garab istaagaan ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ra-iisul wasaaruhuna uu ku yimid aragtidii iyo fahamkii madaxweynaha oo uu aaminsan yahay madaxweynuhu inuu yahay ninkii la shaqay lahaa oo wixii dadka soomaaliyeed ay ka sugaayeen kala shaqay lahaa lana samatibixiba ahaa waddankan inay sidaasoo kale maaragtay isagana ay u taageeraan guud ahaanna madaxda soomaaliyeed ayadoo ishaysata ay u taageeraan waxaan leenahay baarlamaanka soomaaliyeedow ra-isul wasaarahan kuma imaan qabin ra-isul wasaarahan kuma imaan reer hebel ra-iisul wasaarahan wuxuu ka yimid bulshada ayaa sheegayso waxa uu yahay waxaan rabnaa inaad cod aqlibiyad leh aad ku ansixisaan ra-iisul wasaaraha aan noo soo xushay ee shacabkaa ka soo dhex xushay ra-iisul wasaarahana waxaan kula dardaarmaa inuu asagana golihiisa wasiirada iyo dhammaan madaxda dhan inuu shacabka ka soo dhaxusho shacabka taladooda ku shaqeeyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale oo ka hadlay fagaaraha taalada daljika daasoon ayaa sheegay in xilligan ummadda soomaaliyeed ay cagta saartay waddadii dowladnimada iyo horumarka islamarkaana ay ka gudubtay qabyaaladda dalkaani waa dhaqaaqay wuxuu marayaa meel fiican ayuu marayaa soomaali maanta way ka gudubta qabiil iyo qabyaalad in wax lagu xulo soomaali way ka gudubta maanta in qabyaalad iyo qabiil wax lagu taageero soomaali waxay aragta danaheeda waxay ka aragta dowladnimo dowladnimadaas ayaanana deeqda cid allaya ciddii noo hormarta ee dowladnimada noogu hormartana ayadaasaan dala taagnaanaynaa weligeyn waxaan leenahay madaxweynaha soomaaliya waan u mahad celinaynaa doorashadii ou doortay iyo xulidii uu soo xulay mudane xasan cali khayre oo magaciisa aad ka dheehan kartiin wax la yidhaahdaa wax khayr ah waxaan leenahay waa nin soomaaliyeed waa nin waddani ah waa nin taariikhdiisa la yaqaano ra-iisul wasaare xasan khayre xukuumaddu uu soo dhisi doono waxaan ka rajayn doonaa xukuumad taya leh anigu ra'yigaan maanta meesha ka dhiibanaya waxa weeye in dowlad wadaaga laga dhigo ummadda soomaaliyeed qof waliba uu ka dhex muuqdo xaquuqda uu lahaana helo qaar ka mida dadweynihii ka qayb galay banaanbaxani oo shucuurtooda la wadaagay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin magacaabista ra-iisul wasaare xasan cali kheyre mudnaanta koowaad waxaan kaa codsanaa inaad siisaa haweenka haweenku meel kasta ayagaa ku dhiban kan dhimanaayo hooyaa dhashe kan qoraxda taagana oo idinku ilaalinaayo hooyaa dhashe kan furunta hore taagan hooyaa dhashe biliis aan biliis waxaan kaa codsanaynaa inaad mudnaanta koowaad aad siiso haweenka asigaba rabitaanka iyo shacabka say ugu muujiyeen waa ujeeda waxaan leehay ummadda soomaaliyeed social media iyo wararka la isu maraan waxay tirayaan male kolba qofaa laga dhihilaya ra-iisul wasaare qofka laga dhigana ajanabi maahan waa qof soomaaliyeed waa qof walaalkiina waxaan ahay qurbajoogta ku soo biirtay dalka kuna maantana taagan halkan waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha cusub xasan cali khayre waxaan leeyahay mudan ra-iisul wasaare soo dhowow xilka lagu idmadana mid ka baxa noqo banaanbaxaad u balaaran uu soo qabanqaabiye maamulka gobolka banaadir taasoo ay ka soo qayb galeen dadweynaha dad tiro badan oo ka yimid qaybaha kala duwan ee degmooyinka gobolka banaadir iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada qalab kirsan ayaa ka soo qayb galeen banaanbaxan lagu soo dhaweynaya ra-iisul wasaaraha cusub iyadoo sidoo kale lagu codsaday mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya in si shuruudlaan ah ay ku ansixiyaan nuur saciid taali
madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo maanta gaaray magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa sheegay maamulka puntland uu si buuxda ula shaqaynayo ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaan la magacaabay maxamed muuse tarsan ayaa warkaasi nooga soo diray magaalada boosaaso
madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo maalmihii ugu dambeysay ku maqnaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya islamarkaana ka qayb galay calimasaarkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu soo gaaray garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso waxaana soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee puntland ee maamulka gobolka bari madaxweynuhu markii uu garoonka soo gaaray warbaahinta ayuu la hadlay waxa uu rajo fiican ka muujiyey doorashada ee soomaaliya ka dhacday iyo sidoo kaleeto magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xasan cali khayre oo dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u magacaabay ra-iisul wasaaraha qaranka soomaaliya
calaamasaarkaasi guul buu ku soo dhammaaday runtii waxay ahayd dhammaystirkii socodkii dheeraa ee geed socodka dowladnimada soomaaliyeed ee ku soo dabadoboobay calaamasaarkii madaxweynaha farxad bay noo tahay marka annaga iyo raynrayn runtii inaannu qayb ka ahaano isbeddelkaasi lagu helay dowladnimada dowladda puntland ayadaa budhigo u ahayd barnaamijkaas doorashada qaabkuu dhacaayey hadduu gobollada inuu ka dhacay ahayd qaabkii ergooyinka loo soo xurayey waa la socotaan waxayd heshiiskii ra-iisul wasaaraha hadda cumar cabdirashiid iyo anigu aanu ku saxinay garoowe kaas ayaa buldhago u ahaa isbeddelkaas ee dhammaystirmay kusoo dhammaystirmay doorashada maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale waxaan aad ugu faraxsanahay magacaabidda ra-iisul wasaaraha cusub xasan cali khayre runtii aan is leeyahay isbeddelkaas iyo yiidiladaas cusub ee soomaaliya wax badan ayuu ku soo kordhin karaa in dhallinyaraahu wanaagsanoo firfircoon aqoon-yahana weeye macluuqna aan isfaan u aqaano isagana waa u hambalyeynaya mar kale waxaan u rajeynayaa isagai madaxweyne cusubba xilka ilaahay inuu fududeeyo hobkaas iyo rajadaas weyna maanta soomaalida ka leedahayna ay ka dhabeeyaan oo ay rumowdo ayaan rajaynaya insha allah socdaalka madaxweynaha puntland marka loo fiiriyo muddooyinkii hore ama sanadihii laba kun lix iyo toban ilaa iyo shan iyo toban oo ka duwanaa socdaalkani maxaa yeelay garoonka diyaaradaha boosaaso maba aysan joogin shacabweynihii lagu yaqiinay inay wataan calamada soomaaliya iyo puntland kuwaasoo madaxweyne gaas oo dhowaan jiray maxamed muuse tarsan
madaxweynaha jamhuuriyadda walaalaha nahay ee jabuuti ismaaciil umar geele ayaa isna dhambaal hambalyaha u soo diray ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane xasan cali khayre warkaasi waxaa jabuuti ka soo diray mikaa'il rashiid bare
dhambaalkan lagu diray madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle oo ka soo baxay qasriga madaxtooyada wadankani jamhuuriyadda jabuuti ayuu ku hambaliyeeyey ra-iisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda soomaaliya loo magacaabay xasan cali khayre waxauna tilmaamay in looga baahan yahay hor adag isaga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxauna sheegay in aqoon-yahanada soomaaliyeed ay yihiin kuwa u gogol xaari kara hanaan istaraatiijiyadeed oo soomaaliya ay mar kale cagiheeda isugu taagto waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti uu rajeeyey ra-iisul wasaaraha cusub iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inay soomaaliya ka saaraan xaaladda adag ee iminka ay ku jirto waxa uuna sidoo kale ugu baaqay inay ka dheeraadaan wax walba oo la xiriira khilaaf dhexdooda ah iyo wax walba oo haka gelin kara in soomaaliya ay mar kale cagaheeda isugu taagto dhinaca kale qeybaha kala duwan ee shacbiga ku nool waddankani jamhuuriyadda jabuuti ayaa iyana taageero xoog la u muujiyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo weliba ra-iisul wasaaraha la magacaabay xasan cali khayre waxaayna ugu baaqeen in ra-iisul wasaaraha cusub uu kaalin lixaadle ka qaato sidii soomaaliya ay mar kale u noqon lahayd dowlad xoog leh mikaael cabdirashiid bare jabuuti
sidoo kale magacaabisda ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaa laga soo dhaweeyey gobolada kala duwan ee dalka soomaaliya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa lagu qabtay banaanbax lagu soo dhaweynayo ra-iisul wasaaraha cusub warkaasi waxaa gaalkacyo ka soo diray cabdirasaaq maxamed axmed
banaanbaxan lagu taageerayay ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan galmudug iyo boqolaal dadweyneha isugu jiray bulshada qaybeeda kala duwan kuwaasi oo ka kala yimid xaafadaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dibadbaxan ayaa intuu socday waxaa halkaasi hadalla ka soo jeediyey qaar ka mid a ka qaybgalayaasha kuwaas oo sheegay inay si weyn u soo dhoweynayaan magacaabista uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo u magacaabay ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre ugu dambaynna duqa degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka soomaaliya ee galmudug xirsi yuusuf barre ayaa ka hadlay dibadbaxa taageerada ah ee maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug maanta waxaan halkan iskugu soo baxnay inaannu muujinno dareenkeenna inaan ka raaclin nahay madaxweynuhu ra-iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay mudane xasan cali khayre ilaahay ha ku fuudeeyo xilka laguu dhiibay kii cadaalad ummaddan ku maamulan noqo soomaaliya cadaalad bay u baahan tahay
cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaal
dhinaca kalena shacabka ku dhaqan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayo dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa soo dhaweeyey magacaabista ra-iisul wasaare xasan cali khayre waa kuwan qaarkood oo ka waramaya dareenkooda
haddii uun anna dadweynaha ka nool ee koonfur galbeed ee soomaaliya way salaamane madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha cusub hambalyadiis iyo bogaadintiis iyo reereentiisu naftada surudna xasan cali khayre madaxweynaha lan ka magacaabay ra-iisul wasaarahan iyadan taageersagna ra-iisul wasaarahan may ku codsadaane xukuumad oo tayo leh inuusaga maha magacaaw way taageersanaa ogeeka munaasabadiis inayska koynay ra-iisul wasaaraha cusub ee federaalka dowladda soomaaliya oo le rab magaashay xasan aadan khayr iyada aan taageersana waliba aan tag taageeraanay hama ra-iisul wasaaraha oo madaxweynaha hadooridi madaxweynahan indoori iyo taageraana taageer bilaagan hayna marka insha allah madoor meelana maylaha hambaliyo may hambaliyo maana ra-iisul wasaare cusub aan hambaliye magacaabis isla magacaabay maarna inuusan nagada geeka maarna masiirka ee ee ummadda soomaaliyeed ismatale
sidoo kalena bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo ee jubbaland ayaa soo dhoweeyey magacaabista ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre warkaasi waxaa kismaayo nooga soo diray aadan maxamed salaad
qaybahani kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo ayaa maanta si weyn u soo dhoweeyey magacaabista ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo shalay uu magacaabay madaxweyne farmaajo waa kuwan qaar badan oo ka mid a shacabka magaalada kismaayo oo rajo wanaagsan ka muujiyey ra-iisul wasaaraha cusub iyagoona markaa kula taliyey inuu markaasi cadaalad iyo simnaan bulshada soomaaliyeed uu ugu adeego
anu runtii dareenkaan muujinaya waxa weeyaan inuu noqon doono xasan ka bixi kara hawsha madow ee ummadda loogu saaro runtii waxaanay nin anu reer somaliland baan ka soo jeeda xasanna si fiican baan u garanaya waana hambalaya inuu shaqadiisa si fiican u guto waxaan ka rajaynayaa in qodob baan jeclay inaan aad hoosta uga xariiqo soomaaliya waxay u baahan tahay nabad wanaag bay u baahan tahay marka waxaan leeyahay marka hore waxaan ku rajaynayaa guul wacan baan ku rajaynayaa calmashada uu madaxweynuhu calmaday nin dhallinyaraa waa astaan cusub adduunka qofka la magacaabayo eejabadana loo magacaabayo qof la soo tijaabiyey oo waayo arag ah oo rogcadaa ah oo khibrad maamul hore usoo yeeshay ayaa maarata la calmadaa waxaan ku faraxsanahay runtii magacaabista uu magacaabay madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaaraha cusub xasan khayre anigu waxaan aaminsanahay inay tahay fursad muhiim ah oo bulshada soomaaliyeed u ah anoo ka tixraacaya afar qodob ra-iisul la magacaabo waa nin dhallinyaro ah marka koowaad waa khabiir xagga ganacsiga ah waxa uu sidoo kale uu yahay khabiir arrimaha bini'aadamtinimada muddo kasoo shaqaynayey aadan maxamed salaad raadiyaha telefishinka qaranka magaalada kismaayo
mahadsaned aadan dhinaca gobolka hiiraana magaalada beledweyne ayaa si weyn looga soo dhoweeyey magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya waa kan cabdishakuur cusmaan cali
qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada beledweyne iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada beledweyne qaarkood ayaa soo dhoweeyey magacaabistii dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu magacaabay mudane xasan cali khayre oo noqonaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya bulshada ayaa waxay u rajeeyeen ra-iisul wasaaraha cusub in xilkan culusee loo dhiibay ee bowla garab galo bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdulaahi shuuri cawaale ee jooga magaalada beledweyne waxaan u hambalyeynayaa ra-iisul wasaaraha la magacaabay ninkl xasan cali khayre xasan cali khayre waxaan leeyahay waa nin oo maxay ahaato soomaaliyeed waa nin aad soomaaliya ugu leh magac marka waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo waxaan rajaynayaa duulnimo israacday inay timaado biidnillahi kariim oo sidii hore laga baxo bismillahi raxmaan iraxiim magacaygu waa maxamed carab xuseen waxaan joogaa magaalada beledweyne gaar ahaan degmad xarunta beledweyne aad waxaan ugu hambalyeynayaa ra-iisul wasaaraha cusub master khayre ayaan u hambalyeynayaa kulli waa nin dhallinyaro ah waxaana ka sugaynaa waxqabad wanaagsan sida aan u rajaynayno ra-iisul wasaare soo dhowow dadkaada kusoo dhowow ayaan leynaa duqa magaalada beledweyne cumar aadan deeqow ayaa dhinaciisa hambalyo u diray ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaan la magacaabay
marka hore waxaa leeyahay hambalyo inkastoo aqoonis aanuu lahayn haddana nin dhallinyarada soomaaliyeed waxaana ka sugaynaa insha allahu tacaala wasiiro tayale inuu soo dhiso oo dalka iyo maanta dhibaatada ka bixiyo waddanka ayagoo mataqaanaa cadaalad iyo kaashanaya mataqaanaa xag ilaahayna kaashanayo cadaaladna kaashanayo ummadda soomaaliyeedna maanta waxay u baahan tahay in samatobixinay u baahan tahay inay mataqaanaa sida madaxweyne farmaajo loogu farxay in loogu farxi doono asigana insha allahu tacaala
cabdishakuur ismaan cali beledweyne
warkaasi waxaad ku maqlaysaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wararka caalamka waxa uu dooraan ciidamada ciraaq ayaa qabsaday magaalada mowsil garoonkeeda dayuuradaha saraakiisha milatariga ciraaq ayaa sheegay in ciidamadooda oo maraykanku taageerayo ay qabsadeen garoonka dayuuradaha ee magaalada mowsil oo kooxda daacish ay maamuleysay tan iyo sanadkii labada kun toban iyo afartii war lagu soo qoray shaashada telefishinka dowladda ciraaq ayaa lagu yiri ciidamada jawaabta deg dega ah ee booliska federaalku waxay hadda la wareegeen gacanku haynta garoonka dayuuradaha ee magaalada mowsil saraakiishu waxay sheegeen in ciidamada sidoo kale ay qabsadeen saldhig milatari oo ku yaala aagga garoonka ayna gudaha u galeen xaafadaha galbeed ee magaalada mowsil muddo bilooyina wararkii caalamkood kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya inta ayaan kusoo gabangabeynayaa ciddii isagana waxay ka heli karaan raadiyo muqdisho dot net warkan warka xiga waa diirshe habeen wanaagsan